magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qari jibinayeen in ka badan lix boqol iyo konton arday oo dhammaysay dugsiga sare islamarkaana ka aflaxday muqdisho international school munaasabada ay ardayda ku qari jibinayeen ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka culamo udiin waalidiin ardayda qari jibisay iyo marti sharaf kale sheekh salaad xasan maamulaha muqdisho international school ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jibisay xafladda qalinjibinta dufcadda toddobaad oo ay ku qalinjibinayaan ku dhowaad toddoba boqol oo arday oo isugu jira qaybaha kala duwan ee muqdisho international schools muqdisho international schools waxaa imtixaankii qaranka uga qayb galay arday ka badan siddeetan arday dugsiga sare dugsiga dhexena boqol siddeetan iyo afar arday dhammaantood ardaydaasi way guulaysteen waxayna qalin jebiyeen ayagoon ardana ka dhicin ilaahay baa mahad iska leh waa dadaal ay geliyeen maamulka macallimiinta ardayduna ay iyo waalidku ay geliyeen marka waa farxad waxaan leeyahay waad guulaysateen insha allahu meeshiina ka sii wada ardayda qalin jebinaysa waxaan leeyahay jaamacado jaamacadaha dalkeennu runtii waxaa wanaagsan ardayga markuu baajka qaadanayo inuu maaragtay dalkiisa uu wax ku barta ayaa wanaagsan qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka iskuulka anigoo ku hadlayo waalidiinta afkooda waalid kalena oo hadli doono abaal iyo mahad weyn oo ballaaran aanu celinaynaa iskuulka muqdisho international oo runtii qayb weyn dalkana ka qaatay annagana ka waalid ahaan barbaarinta carruurteenna mas-uuliyad weyn iska saaray
iskuulka muqdisho international school waxaan ka dhaxalnay aqoon waxaan ka dhaxalnay akhlaaq waxaan ka dhaxalnay maxaan ku idhaahdaa dad isdhexgal iyo magac wax badanaan ka dhaxalnay ayaguna waxay naga dhaxleen inaan noqonno dadka waalidiinta taabiciyiinta u ah oo safiirada u ah oo ugu jira magaalada oo magacooda meel walba ku wada ayay naga dhaxleen ayagana
maamulka macallimiinta muqdisho international schoolis inaan u mahad celiyo malaayiin jeer waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin anigoo ku hadlaaya magaca hooyooyinka ardayda qalin jibisan waxaan leeyahay hambalyo aanoon kala qaadqaadaynin wiilkayga iyo dhammaan ardayda dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ardayda munaasabadda qalinjibinta loogu qabtay magaalada muqdisho ayaa noqonaya dufaacaddii tobanaad ee ka qalinjibiso muqdisho international school tan iyo markii la aas-aasay